Deeq gaari iskuulada ah oo loogu talagalay in loogu adeego dadka danyarta ah ayaa lagu wareejiyay ururka dhalinyarada Isxilqaan ee magaalada Beledweyne. Lacagta lagu soo iibiyay baabuurka iskuuladaha ayaa waxaa bixiyay qurbajoog Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka. Professor Fanax Aadan Deeqow oo loo soo wakiishtay deeqdan gaariga ah ayaa ka warbixiyay gaariga ay ku wareejiyeen ururka Isxilqaan.
waxaan ku wareejiyey furaha baabuurka ururka dhalinyarada ee gobolka hiiraan ee isxilqaan ayaan ku wareejiyey baabuur baabuurkaas oo talagalkiisa ama loogu talagalay ururkan dhalinyarada ee isxilqaan oo ka shaqeeya howlo iskaa wax u qabso ah oo qayli ah inay ku fushadaan howlahooda ay ummadda u hayaan waxay u baahan yihiin iyo wixii kale oo dan oo ay ka maarmi waayaan marka gaarigan waa gaari ururka loogu talagalay looguna talagalay inay ummadda ugu shaqeeyaan oo iyaga maamulkooda iyo hawshan ay ummadda u hayaan ay ku fushadaan ayaa loogu talagalay marka laga hadlayo dhinaca lacagta lacagtani qof ma bixin lacagtani waxaa waaye waxaa ka qayb qaatay qurbajoogta soomaaliya oo dhan gaar ahaan qurbajoogta america degan iyo hal qof oo walaalo norway degan ayaa ka qayb qaatay runaantiina waxaa waaye habkay kusoo aroorteen waxaa wax waliba howl kastoo dhammaato qofaa u istaago aniga ayaa u istaagay qof kastana wacay oo gaarsiinayay dadka macrifadeyda ah ee soomaaliyeed asxaabteyda ee soomaaliyeed ee iguna nool dalka maraykanka gudoomiyaha ururka isxilqaan daadir caliyare iyo axmed naajid oo ka mida ururka dhalinyarada ayaa ka mahad celiyey gaariga lagu wareejiyey
maantana waxaa ilaahay mahaddiis ah inuu baabuurkan maantay furihiisa nagula soo wareejiyo furihiisa waa kanaa hadda baabuurka gacanta ayuu iigu jiraa alxamdulilaah annagana waxaa aad iyo aad u ballanqaadaynaa inaan baabuurkan uga faa'iideyn doono waxyaabihii khayriga aan qabanaynay insha allahu tacaala howlihii aan qaba jirnay dhammaan ayaa uga faa'iidaysan doonaa annagoo baahi weyn ah u qabnay awal annaga oo lacag haysanay oo barnaamijyadii markaa qabanayno baabuur kili ah soo doonanayna ayaa xitaa baabuuradii kaleeto dhib ku qabnay oo nagula canaadaya ama noola goynaya ama ama sidii annaga ku waajirnay baabuur annagoo lacag wadanaa baabuur waajirnay alxamdulilah maantayna baabuur qiimo badan waa kanaa furihiisa gacantayna ayuu ku jiraa alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaa kaloo rabaa inaa ugu mahad celiyo dhammaan intii ka qayb qaadatay walaalaha muxsiniinta ee soomaaliyeed ee dal iyo dibadba jooga oo baabuurkan qiimaha badan kasoo qayb qaatay waxaan leeyahay insha allahu tacaala ilaahay ajriya xasanaad allah idinka siiyo hantidiina waxaa geliseen meel kheyr ah insha allahu tacaala annagan insha allahu ilaahay garabkiina ha galo ilaahay hanoo fududeeyo waxaa noo igmateen howl muhiim ah ayaa noo igmateen insha allahu tacaala annagana ilaahay hanoo fududeeyo hadduu ilaah yidhaahdo
inaan kaga mahad celiyo fanax aadan deeqow rofesor fanax aadan deeqow oo ah odaga xaajiga lagu wareejiyey gaarigan aad arkaysaan deeqdan gaariga ee lagu wareejiyey ururka isxilqaan ayaa waxaa loogu adeegi doonaa dadka danyarta ah xiliyada la gaarsiinayo deeqaha